alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmutaqiina wlaa cudwaana ila clى الظaalimiin wslى اllahu عalى nabiyina muxamedi wعalى آlihi وصaxbih wman اhtadaa bihadyihi ilى ywm اddiin darsigeennii shalay waxaaynu ka hadalnay baabu ducaa'i cinda الnidaa marka aadaanku uu dhammaado ducada lagu ducaysanayo oo ku sugan fii xadiidi jaabir bni cabdillaah ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala man qaala xiina yasmacu الnidaءa allahuma raba hadihi اdacwati اtaamma wالصalaati اlqaa'ima aati muxamada alwasiilaةa wاlfadiila wabcahu maqaama maxmuuda aladii wacadta waxaa jira haddaba ziyaadaad ama dheeraad lagu daro ducadaas oo aan sugnayn waxaa ziyaadaadkaasi ka mid ah in la yidhaahdo addaraja arafiica aati muxamada alwasiilaةa wاlfadiila wاdarajaة alcaaliyaة الrafiica ziyaadadaasi asal ma leh macnaa wax jiroo xataa sanad lama aha sida xaafid ibnu xajar uu ku sheegay kitaabkiisa atalkhiis alxabiir wالsakhaawiyu raximah اllah fi lmaqasid اlxasana wاlalbaniyu fi irwaءi اlhaliil juska koowaad safxada laba boqol lixdan iyo kow waxaana ziyaadadaasi khata ah ay u dhacday oo ay u gashay kitaabka la dhaa qaacida jaliila fi tawasul alwasiila lisheikh اlislaam ibnu teymiya iyadoo ah mansuuba weliba ilaa saxiixi اlbukhaari hada khaطأ siduu leeyahy sheikhu lalbanina sheikh lislaam ibnu teymiya waxaa mudaqiq fi riwaayaat wاlxadiid waxaa laga yaaba ragga nusaakda ee markaa kitaabka dib u qoray in wahmi ka dhacay taasi ay tahy waxaa ka mid a inaka laa tukhlifu اlmiicaad aladii wacadtahu in laga dambaysiiyo inaka laa tukhlifu اlmiicaad bayhaqi baa iyadana wariyey laakiin waa shaad saa culimadu ay tilmaameen oo daciifa walam tarid fi jamiici طuruq اlxadiid xadiidka duruqdiisa oo dhan ziyaadadaasi inaka laa tukhlifu اlmiicaad kumay soo aroorin waxaa la mida in aati muxamadan laga horeysiiyo sayidana aati sayidana muxamadan laa shaka nebi maxamed inuu yahay sayid laakiin dee ducada sideeda ayaa loo xifdiyaya oo kelimad kasta oo macnaheedu uu sax yahay in la iskaga daraya maaha sideedaa loo ilaalinaya iyaduna waa mur mudraj daahiraة اlidraaja waxaad ka muraajacaysaa alkalaam fi hadi ziyaadaat oo dhan kitaabka talkhiis اlxabiir kuwo kalena waa jiraan sida ya arxam الraaximiin iyo atalkhiis اlxabiir libni xajar iyo alirwa lilalbani waxaa kaloo iyaduna jirto dadka qaarkood ay sameeyaan arrin iyaduna khuraafaad ah oo aan asal diinta aan ku lahayn waa min albidac fi hada albaab oo abulcabaas wadaad la yidhaahdo alraddaad alyamani oo mutasawif ahaa ayaa kitaab uu leeyahay oo magaciisa la dhaha muujibaat اraxma wa cazaa'im اlmakfira waxa uu ku soo arooriyaa bisanadin fiihi majaahiil sanad rag badan oo majhuuli ay ku jiraan munqaطicna ah can اlkhadir khadir baa wuxuu yidhi man qaala xiina yasmacu الnidaa almuadina yaquul man qaala xiina yasmacu اlmuadina yaquul ashhadu an laa ashhadu ana muxameda rasuulu الlah marxaba bxabiibi waqurati cayni mxamed ibni cabdillaahi ashhadu anna maxameda rasuul lah marka la marayo qofka yidhaahda marxaban bixabiibii وqرة عayني محمد بن عبد اللaه ثuma يqبل إbhaamey deetana labada suu dhunkada ويجcalهma عalىa عayney deetana labada indhood mariya lam yrmd abadا weligii bakoora iyo indha xanuun kuma dhaco taasina waxaan sugnayn waa sanadkaa dadka soo wariya cid ay yihiin aan la garanahayn inqiطaacuna uu ku jiro khadar haddii lagaba soo qaaday inuu nool iyo xaggey ku arkeen ay kula kulmeen ay kaga soo wariyeen walihaada buu yidhi aلsakhaawi markuu xadiidkan iyo mid kale oo la nooca uu ku soo arooriyey kitaabkiisa almaqaasid alxasana falaa yasixu fi lmarfuuci min kuli hada shay yaana wax xadiida oo macnaha tusinaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay wax weeyaan ma jiro marka taas iyaduna wax asal ku leh axaadiida rasuulka calayhi salaatu wasalaam maaha waxaynu maraynay baab الاstihaami fi اlآadaani wayudkaru ana qowma اkhtalafuu fi اlآadaani faaqarca baynahum sacdun xadiidkaasi waynu akrinay waxa uu tusinayey fadliga weyn ee uu leeyahay aadaanku iyo safka hore fadliga aadaanka awgii ayaa waxaa ka ansaxday cumar bn الkhطaab radi allahu canhu inuu yihi ana lowla اkhaliifatu lakuntu muadinan haddaanay jiri lahayn khilaafada iyo dee mas-uuliyaadkeeda iyo hawsheedu waxaa noqon lahaa muadin ayaa noqon lahaa shayga markaa loo siman yahay ee la ysku qabsado in qorituur lagu kala baxayo ama shaygaa loo simanya dheef ha noqdo ama dhib ha noqdee hadduu dheef yahay baa xadiidkani ina tusinayaa hadduu dhib yahayna fasaahama fakaana min almudxadiin ayaa daliilo ah oo nabiy llaahi yuunus markii doonta uu raacay ay noqotay doontii in la wada halaagsamiyo dadka qaarkood in laga daadiyo waa la qori tuurtay oo wuxuu ka mid noqday kuwii qorigoodu ku soo baxay in badda lagu tuuro rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam sia ku sugan fi xadiidi caaisha fi saxiixayn fi qisati lifk kaana idaa araada safaran aqraca bayna nisaa'ihi safar hadduu doono dumarkiisa waa u qori tuuri jiray waayo inay raacaan waa xaq ay u siman yihiin aadaanka markaa loo qori tuuranayaa waa aadaanka aan la kala lahayn marka hore laakiin haddii muadin raatibo masaajidku uu leeyahay cid isagu markaa u ogolaado mooyaane dee cid kale ku qabsanayso oo la odhanayo ha laydiin qori tuuro waxa weeyaan ma jirto an yastahimuu calayhi lastahamuudaasina waxaynu nidhi macnaha looga jeedaa waa alqurca baa looga jeedaa istihaamka waxaana caddaynaysa riwaayadda muslim oo odhanaysa lakaanat qurca haddaanay si kale ku helahayn waa u qori tuuran lahaayeen waxaa xadiidku uu tusinayaa fadlu tabkiiri ila asalaa salaadda goorho la tagaa fadliga ay leedahay iyo fadlu ljamaaca fi lcishaa waasubx fadliga salaada cishaai iyo salaada subax in jamaacada lala tukadaa ay leedahay baabulkalaami hadalkii buu u baabayay fi laadaani aadaanka dhexdiisa la hadlo oo qofka muadinki isagoo eedaamayo eedaankii ku dhex jira hadal kaloo ajanabiya ma soo dhex gelin karaa oo ma banaan tahay inuu hadlo fi laadaan yaana maa xukmuhu watakalama waa hadlay sulaymaan ibnu surad fii aadaanihi buu ku hadlay aadaanka dhexdiisii huwa saxaabi sulaymaan ibnu surad isagoo eedaamaya ayuu hadlay annahu kaana yuadin fi lcaskar faya'muru gulaamahu biاlxaajati fi aadanih isagoo ciidanka markaa la socda oo eedaamaya ayaa addoonkiisa arrin u dirsan jiray oradoo geela soo celiyo faraskaa oradoo soo xidh isagoo eedaankii dhexda kaga jira xaya cala asalaa or geela soo celi xaya cala alfalaax haddana alay ka sii wado abu nucaym baa wariyey isagoo mawsuul ah shaikhu اlbukhaari fi kitaabi الsalaa lahu wاlbukhaari kadalika fi اtaarikh abu nacaym markaa fi kitaabi الsalaa wbn abi shayba wbn اlmundirna isagoo mawsuula ayay wariyeen wa qaala اxasanu wuxu uhi wa xasan اlbasri laa ba'sa wax dhibi kuma jira an yadxaka inuu qoslo wa huwa yuadinu isagoo eedaamaya aw yuqiima amaba se aqiimayaba marka uma jeedo xasan اlbasri qosol uu isaga qasdiyayo bal isaga wakayruhu waxaa ka sugnaatay anahum kanuu yabkuuna ida samicuu nida laakiin wuxuu ujeeda ida alibah idaa halabahu daxik haddii qosolku uu ka haalib noqdo qala xadaثana musadad qala xadaثana xamaad can ayub wacabdilxamiid صaaxib الziyaadi wacaasim اlaxwal can cabdillahi bn اlxaariث qaala wuxuu yihi khaطabanaa waxaa noo khudbadeeyey ibna cabaasi fii ywmi radkin maalin dhiidhi leh oo roobuu daay falamaa balaga markuu gaadhay almuadinu muadinkii xaya cala asalaa faamara wuxuu faray an yunaadiya inuu dhawaaqo oo asalaatu fi rixaal oo uu ku dhawaaqo asalaatu fi rixaal salaadu waa fi rixaal ay waaqicatu fi rixaal ama tusallaa waxaa lagu tukanayaa fi rixaal fanadara waa eegeen alqowmu raggii bacduhum barhkood ilaa bacdin barhkii kale waxaan aadaankii uu ku dhex daray hadalkan aan aadaanka inuu dhex geliye waa maxay faqaala wuxu uhi ibnu cumar facala hada arrinkaa waxaa sameeyey man mid huwa isagu khayru minhu muadinkiinan ka khayr badan dee muadinkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo muadinkiinan ka khayr badnaa ayaa sidaa yeelay wa inahaa cazmatun ay fariidatun salaaduna waa faral ilaahay subxaana wa tacaala uu idinku faral yeelay markaa dooni maayo inaan idin ixraajiyo sida riwaayaadka qaarkood ku soo aroortay wa inii karihtu an ukhrijakum fatamshuuna fi اtiin inaan markaa idin dhibo oo aan idin idhaahdo dhoobada soo dhex qaada iyo daadka iyo roobkana dooni maayo an ukhrija annaasa wa ukalifahum an yaxmilu اlkhabatha min turuqihim ila masjid ilaa masjidikum inaan dadka kalifo oo dhulkoo qoyan oo wada dhoobaa wasaq intay soo lugiyaan wasaqdo dhan ay soo qaadaanoo masaajidka ay keenaan ku kalifi maayo macnaa guryahooda ha iskaga tukadaan marka xadiidkan imaam الbukhaarي raximah الlahu taعalى wuxuu u deliishanayaa masalada ah jawaaز اlkalaam fi اlaadan in la hadli karo iyadoo aadaanku uu socdo muadinku uu eedaamayo muadinku inuu hadli karo muadinka laftiisu oo hadal uu dhex gelin karo aadaanka halka uu ka deliishanayaana waxay tahay dee hadalkaa ah aلsalaaةu fi الrixaal ama saluu fi buyuutikum laysa min alfaadi اlaadaan almacruufa kelimaadkii aadaanka ee macruufka ahaa kama mid aha marka hadal buu ictibaariyey amaba se uu ka soo qaaday ajanabiya oo aadaankii la dhex geliyey ahlucilmiga qaarkoodse waa ka doodeen sida daawuudi oo kale waxay yidhaahdeen xadiidkan wax daliili kuma sugna oo loo deliishan karo inuu muadinku hadli karo isagoo eedaamaya lianna qowlkaa asalaatu nacam fi rixaal ama saluu fii buyuutikum dee aadaanka ayuu ka mid yahi huwa min jumlati alaadaan fii dalika almaxalli marka roobka uu da-ayo ama dabaysha darani ay jirto ama dhoobadu iyo waxyaabaha lamidii mashaqadu ay ka dhalanayso in aadaanka lagu daro asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikum dee waa aadaanka kelimaad waktigaa ka mida weya mar walba ka mid maahe xaaladaasi ayaa kelimaadkaasi ay ka mid yihiin marka mar hadday xaaladaa dee min kala min jumlati aladaan ama min alfaadi alaadaan ay ka mid yihiin looma deliishan karo hadal ajanabiya in la geliyo aadaanka in lagu dhex daro masaladana ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim sideedaba waa isku khilaafeen ahlucilmiga markaa qaarkood waxay ku tegeen ilaa jawaazi alkalaam fi اlaadaani wاliqaama waana sidaa ka muuqata madhab اlbukhaari aadaanku salaad ma aha laysa salaatan waa dikri ilaahay uun sida qofku markuu qur-aan akriyayo isagoo qur-aanka akhriyaya hadduu dhexdiisa hadlo macnaa ma ma dembaabin de laa xaraja calayh isagoo dikriyaya oo tasbiixsanaya aadaankuna kuwaasi ayuunbuu la mid yahay marka aadaanka hadalkii jari maayo oo istinaaf ku samayn maayo soo bilaabi maayo haddii waxa weeyaan uu dhexdiisa uu hadlo bukhaariga qura maahe xasan albasri iyo caطaa iyo curwo iyo qataada iyo awsaac iyo oo qowl imaami axmed raximah اllah ayaa ku tegay jawaasu اlkalaam fi اlaadaani wاliqaama aimada qaarkoodna waxay idhahdeen waa makruuh in aadaanka dhexdiisa la hadlaa iyo iqaamada labadaba ahlucilmiga qaarkoodna waxay kala qaadanseen riwaaya can imaami axmed alaadaan waliqaama ui aadaanka aahaar baanu haynaa sida sulaymaan ibnu surad oo kale laakiin iqaamada dhexdeeda cid hadashay oo min asaxaaba aw min asalaf maanan arag calaa kulli xaal waxaad moodaa in alkalaamu fi laadaani waliqaamati uu yahay makruuh ilaa hadalay xaaja keensata mooyaane hadalkan waxa weeyaan sulaymaan ibnu surad uu hadlay oo aharkan aimada qaar ay ictimaadeenna inuu lilxaaja u hadlay baa ku cad faya'muru ghulaamahu bilxaajati fii aadaanihi iskama hadhadli jirine dee hadal ay dani keentay buu hadli jiray isagoo eedaamaya wa kadalika xasanu lbasri qosolka uu sheegaya waa daxikun oo galaba alinsaan oo laa yastatiicu raddahu waa qosol qofka ka qaalib noqday oo aanu celin karin oo aanu radin karin marka waxaan leenahay alkalaamu fi اlaadaani waliqaamati waa makruuh ila cinda alxaaja waana sida waxa weeyaan weliba xaajadaasi oo laha tacalluq bisalaa gaar ahaan markay tahy mid salaada xidhiidh la leh sida asalaatu fi rixaal iyo saluu fii buyuutikum iyo haddii la yidhaahdo asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikumna waa kalaam ajanabi kaa alfaadii aadaanka oo aan ka mid ahayn xataa waktigan roobku uu da-ayo ama dhoobadu ay jirto waxaan leenahay waa kalaam laakiin lahu tacaluq bisalaa waa hadal xidhiidh la leh salaada roobku marka uu da-ayo ama uu da-aba ee dhoobadiisa iyo dhiirigiisa uu jiro ama dabayli ay dhacayso dabayli walow rooba yaanu di'ine ama qabow daranimo uu jiro dadka mashaqa ay ka soo gaadhayso inay jamaacadi yimaadaan muadinku waa inuu ku daro aadaanka kelimaad tusinaya inay dadku guryahooda iskaga tukadaan kelimaadkaasi saddex wejiba way u soo arooreen in marka xaya cala asalaa la yidhaahdo iyo xaya cala alfalaax lagu xigsiiyo kelimaadka asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikum oo aadaankii la dhex geliyo waana sida xadiidkan cabdillaahi bn ibnu cabaas ku sugan wejiga labaad wuxuu yahay in xaya cala asalaa iyo xaya cala alfalaaxba meesha laga saaro oo lagu bedelo asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikum iyo kelimaadka la macnaa wejiga saddexaadna wuxuu in aadaanka sidiisa loo dhammeeyo oo marka la dhammeeyo kadib la idhaahdo asalaatu fi rixaal ama saluu fii buyuutikum xadiid nucaym ibnu naxaam wuxuu le adana muadinu nabiyi lisubxi fii leylati baarida fatamanaytu low qaala waman qacada falaa xaraja marka taasi waxay tusinaysaa kelimaadkani xataa kelimaad aadaanka ka midoo tawqiifiya inaanay ahayn oo ayu kelima oo tusisa macnaha dadka in jamaacada ay ka dhacdo guryaha iskaga tukan karaan inay ku ansaxayso waman qacda falaa xaraj iyo saluu fii buyuutikum iyo saluu fi rixaal kelimaad kala duduwan ayaa la isticmaalay falama qaala asalaatu khayru min annowm qaalahaa waxaan jeclaaday uhi marka inuu sidaa odhan lahaa markii uu asalaatu khayru min annowm uu yidhi ayuu haddaba kelmaddaa yidhi man qacada falaa xaalad ka iska fadhiista gurigiisa iskaga tukada maadaama qabowgan darani uu jiro wax dembi waxa weeyaan dushiisa ma ah baabu aadaani lacma ka indhaha la aadaankiisuu baabi idaa kaana lahu hadduu isaga u sugan yahay man yukhbiruhu mid u warramaya oo u sheegaya bidukhuuli lwaqti waqtigii inuu soo galay qال xdثna cبد للh بن مسلم عن مالك عن بن شهاaب عن سالم بن عبد اللh can abiihi ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaala wuxuu ihi ina bilaala bilaal yu-adinu wuxuu eedaamayaa bileylin habeen buu eedaamaya bimacnaa qabla alfajri buu eedaamaya isagoo iyadoo weli waagu aanu baryin arrintaasina inay ahayd caada mustamira minhu arrin caado u ahayd ayaa xadiidka daahirkiisu uu tusinaya waxaana radin ay ku tahay qolooyinka yidhi arrintaasi waxay ahayd arrin uu isagu ku ijtihaaday uun waxaa kaloo taa radinaya xataa hadduu ku ijtihaaday marka hore dee qad aqarahu nabiyu calaa dalik rasuulku hadday khalad tahay waa u diidi lahaa umana diidin rasuulku calayhi salaatu wasalaam fasaara min asuna taqriiriya fakuluu iska cuna suxuurtiina oo washrabuu cabba xataa yunaadiya bnu ummi maktuum ilaa ibnu ummi maktuum uu dhawaaqayo marka taana waxaa laga qaadanayaa aadaanku inuu yahay calaama inuu ahaa cinda saxaaba calaama ay markaa u deliishadaan in waktigii salaada subax uu soo galay oo ay markaa suxuurta ay ku joojiyaan marka aadaankaa bilaal markaad maqashaan ma aha kii tusinayay waktigii uu soo galay oo dee waagii uu dilaacay ee iska cuno iska caba ilaa waxa weeyaan uu eedaamayo ibnu ummi maktuum oo isagu eedaamo un marka waagu uu baryo uma qaala wuxu uhi wakaana waxaa rajula nin buu ahaa acma indhala oo laa yunaadi ma eedaami jirin xataa yuqaala lahu ilaa lagu yidhaahdo asbaxta asbaxta ay dakhalta fi الsabaax manaa subxii baad gashay ama waagii waa baryey marka ama waaga oo baryey bay iska cunayaan ila marka la ydhaha waagii waa barya ayuunbuu eedaamaya ishkaal bay taasi leedahay axkaamta soomka la xidhiidha marka la yihi ma eedaami jirin ilaa lagu yidhaahdo waagi waa baryey macnaheedu ma waagoo baryaba wax cunaya wey taa ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim may odhan ilaa qowl shaad oo acmash laga soo wariyey mooyaane oo odhanaya ilaa qoraxdu ay ka soo baxaysa waa la yska cunaya suxuurta qoraxdu un baa la yska ilaalinaya laakiin ahlulcilmigu raxmat ullaahi calayhim waxa ay ku tegeen meel qaarkood ijmaac ay ku soo naqliyeen mar hadduu waagu baryey inaan wax la cuni karin qofkii doonaya inuu soomo marka asbaxta asbaxta macnaheed waxay noqonaysaa qaarabta subxa qaarab qaarabta subxa macnaa waxa aada u dhowaatay subxii ama waagii ayaad u dhowaatay marka marka sidaa lagu marka waagu uu dhow aada u soo dhowaadaa sidaa lagu odhan jiray deetana markuu waagu dilaaco ayuu eedaami jiray markaas ayaana suxuurta waxa weeyaan la joojinayaa oo la gelayaa waktigii uu ka bilaamayey waxa weeyaan soomku uu ka bilaamayey xadiidka waxaa laga qaadanayaa jawaasu اlaadaani qabla طuluuci اlfajr in la eedaami karo iyadoo weli waagu aanu baryin waxaa marka masaladaasina ay ku iman doontaa abwaabta soo socota in sha allahu tacaala iyo aadaankaasi ma aadaan salaada subax leedahayba mise waa aadaan ujeedo kale laga leeyihi wa fiihi istixbaabu aadaani waaxidin bacda waaxidin in laba ay iska daba eedaamaan ayaa loo daliishaday inay sunno tahay laakiin in la wada eedaamo ka waran oo hal mar dhowr mu'adin midba dhinac midba albaabintuu istaago uu ka eedaamo hada lam yakun min camali salaf laakiin imaamu shaafici wuxuu yihi hadduu masaajidku uu weyn yahay oo oo loo baahdo oo dee mu'adinka mikrofoonaduna oo markii aanay jirin ee jihadaa ka eedaamayaan aanu dadka jihadan aanu maqashiin ahayn dhowr nin baa loo kala diri karaa jihaadka masaajidka oo mid waliba dhinac uu ka eedaamo lakin laa xaajata ilaa dalika alaan iminka wax baahiya taa looma qabo muadinka qura ayaa sawdkiisu dadka uu wada gaadhayaa ciddii u horreysay ee dhowr mu'adinoo hal mar wada eedaamo la soo darisayna reer banu umaye ayaa ahlucilmigu raxmat ullahi calayhim ay ku tilmaameen waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday jawaasu itikhaadi mu'adinayni fi lmasjid alwaaxid masaajidka quri laba mu'adin inuu yeelan karo oo bilaal iyo ibnu ummi maktuum labaduba mu'adiniin bay ahaayeen amaa in laga siyaadiyo laba xadiidku kama hadal laakiin xaajada iyo baahida loo qabo ayay ku xidhan tahay waxaa kaloo xadiidka loo deliishaday jawaasu taqliid ilacmali اlbasiir fi dukuuli اlwaqt qofka waxa weeyaan indhaha li in uu qallidi karo ku dayan karo ka indhaha qaba mas'alada waktiga marka laga hadlayo ka indhaha qaba hadduu ku dhaa waktigii waa la gaadhay kaa markaa indhaha li dee awood kale ma laha oo waktiga uu ku garan karo ee warkaasi waa aqbalaya yaana walow mid quraba ha noqdee laakiin waa inuu hiqo noqdo mid lagu kalsoonaan karo ma ijtihaadi karaa ka indhaha li oo bilijtihaad ma ku gaari karaa bidukuuli اlwaqt fi khaasati nafsihi bay dhahan ahlucilmigu manaa isaga marka laga hadlayo salaadiisa waa u ijtihaadi karaa laakiin salaaddii dadka o dhan hadduu eedaamayo laabudda waa in la helo cid indha qabta oo u sheegta waktigii inuu soo galay waana se bukhaari raximah llahu tacaala uu baabaystay ida kaana lahu man yukhbiruhu ibnu ummi maktuumna ha indhala-ada laakiin waa loo warramayo xataa yuqaalu lahu asbaxta asbaxta iskama eedaamahayn waxaana taa loo deliishaday shahaadaة alacmaa calى اlmasmuucaat qofka indhaha li markhaati ma ka noqon karaa waxyaabaha la maqlo nacam xadiidkani taa daliil buu uya waana sida raajixa imaamu malik iyo axmed iyo ay ku tegeen in qofka indhaha li waxyaabaha la maqlo uu ka noqon karo markhaati wixii uu maqlay ahlucilmiga qaarkood baa diiday oo yidhi ashahaadatu yuxtaau laha manaa maragga waa aad baa la ysaga hubiyaa waayo axkaam baa lagu dhisayaayo in dhiig waxa weeyaan daadintii dee lagu dhisaa laga yaabaa ama amwaal ama acraab de waxaana dhici karta an taltabisa caleyhi aswaat inay coodku isaga ekaadaan laakiin taasi waa waa yar tahay taasi ilaahayna subxaana watacaala dadka indhaha la wuxuu siiyaa quwa iyo basiira fi tamyiiz bayna alaswaat awood iyo dareen ay ku kala soocaan aswaadda iyo dhawaaqyada waxa weeyaan ay maqlayaan wa min aqrab maa ra'aytu waxaa ugu la yaabka badan leh ee masaladaasi aan arkay waxaa ka mid a inan yar oo ilaa lix jir meelahaas oo indhala oo laga keenay magaalo kale oo aniga sawdkayga maqlay macnaa canjalad gurigooda lagu dhegaysta ka dhegaystay ayaa iyadoo loo sheegin baa lagu yihi qof ka hadlaya maad garanaysa isuu yihi ha wuu i gartay bimujarad inuu codkaa hore waxa weeyaan uu maqlay marka ilaahay subxana wa tacaala awood garasho ay ku kala soocaan aswaadda ayaa dadka indhaala uu siiyaa markaa qofka indhaali wixii uu maqlay markhaati waa ka noqon karaa waxaa kaloo xadiidkani uu daliilu yahay mar hadduu waagu beriyo waa maalin sharcan maalin bay xisaabsantahay mar hadduu waagu beriyo oo inta habeenka uu joogo in la iska cunayo xadiidku tilmaamay ina bilaala yuadinu bileyli fakuluu washrabuu xataa yunaadiya ibnu ummi maktuum oo ibnu ummi maktuum isagu marka waagu uu beryunbuu eedaamaya dee markaa maalintii baa la galay uma atimu siyaama ila lleyl marka mar hadduu waagu beryo maalintii sharciga ahayd waa la galay oo qofkii soomayay waxba ma cuni karo iyadoo markaa waaga berigiisa laga shakisan yahy wax la cuni karo ayaa ahlulcilmigu xadiidkan ay u deliishadeen oo marka la xaqiiqsado waagu inuu beryo ayuun baa la joojinaya alakl washurb marka la doonaya in la soomo lanna alasl waa baqaau leyl asalku waa in habeenku weli uu baaqi yahay habeenka uu joogo marka ilaa la yaqiinsanayo habeenku inuu baxay waa la iska cunayaa la iska cabayaa ila ilaahay baa subxaana watacaala tilmaamay in habeenkii wax la iska cuni karo la cabi karo waxyaabihii soomka burinaya la samayn karo oo yihi xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswad waliba yatabayan lafdigaasu ilaahay ka cabiray xataa tatayaqanuu biطuluuci اlfajri wayaan macnuhu ilaa ad yaqiinsanaysaan waagii inuu beriyey ama hadduu qofku ka shakiyo fii guruubi الshamsi qoraxdu inay dhacday falaa yajuusu lahu alfiطr xataa yatayaqan aw yaqlib calaa danihi guruubaha hadduu ka shakiyo qoraxdii inay dhacday ma afuri karo waayo alaslu waa maxay waa baqaau nahaar waa maalintii inay joogto ayaa asala mar haddii maalin lagu jiray ilaa la yaqiinsanaya ama ay u badanayso inay maalintii dhammaatay waxaa laga qaadanaya xadiidka jawaasu dikri rajul bima fiihi min alcaah ida kaana biqasdi الtacriif la biqasdi الtanaqus wالtacyiir qofku inta uu leeyahay sida indho la-aanta iyo illa-aanta iyo lug la-aanta iyo gacan la-aanta iyo in lagu sheegi kara haddii looga jeeda in lagu tacriifiyo lagu garto in lagu ceebeeyo oo dee lagu caayo lagu dhaleeciyaan looga jeeda wa kaana rajula acmaa waxaa nin indhala oo laa yunaadi xataa yuqaala lahu asbaxta asbaxta baabu aadaani aadankii buu baabi bacda alfajri la eedaamo waagu markuu baryo kadib qala xadaثna cabd الlahi bn yusf qala akhbarana malik can naafic can cabd لlahi bni cumara qaala wuxuu ihi akhbaratnii waxay warantay xafsatu oo walaashii ah ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalam kaana wuxua ida اctakafa اlmuadinu marka ida اctakafa ida اctakafa almuadinu sidaasi ayaa ruwaadda bukhaari ka wariyey saxiixiisa badankoodu ay sheegeen kahiir min alculamaana waxay idhaahdeen waa mushkil walihaadaba xadiidku wuxuu ku soo arooray fi lmuwaطa cinda jamiici ruwaatihi bilafd kana ida sakata almuadinu min alaadaani lisalaati الsubx waana sida muslim xadiidka uu ku wariyey markaa sida sawaabka ah ida اctakafa ma aha ee waa ida sakata waa marka u aamuso markaa sidaas ayaa sawaaba cidda markaa khaldanta ee sakatadii intay wahmiday ka dhigtay ictakafana jamaaca min alxufaad waxay idhahdeen waa cabdullaahi bnu yuusuf sheikhu lbukhaari culimada qaarna waxay isku dayeen in ay waxa weeyaan tawjiihiyaan oo ida اctakafa almuadinu lisubx manaa macnaheedu waxa weeyaan ida lazima makaanahu huwa yantadir طuluuca alfajr oo meel baa jirtay markaa ay u bixi jireen guri gabadh saxaabiyada ay lahayd dusheeda ayuu muadinku u bixi jiray dushiisa ayuu u bixi jiray oo halkaas waaga ka eegi jiray marka ictakafadan macnaheedu waxa weeyaan bay idhaahdeen ey lazima makaanahu uu laazimo meeshaasi uu ku sugaayo waagu inuu beriyo in kale u ka eegayo kaana waxa ida اctakaf ay ida sakata almuadin muadinku markuu eedaa eedaa nacam aamuso oo aadaankii de waa dhameeyu ka aamuso lisubxi muadinkii u eedaamayay salaada subax wabada subxu waaguna uu muuqdo ay dahara sallaa wuxuu tukan jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam rakcatayn laba ragcadood oo khafiifatayna qabla an tuqaama salaa intaan salaada la aqiimin ka hor marka xadiidkana waxayna tusinayaa in loo eedaami jiray salaada subax bacda طuluuci اlfajr waagu markuu dilaaco oo wabada subxu markaa aadaanka uu dhammeeyo inuu waktigaa waagu uu muuqday baa xadiidku uu daliiloyi waxaana bukhaari raximah اllahu tacaala uu ujeedaa aadaanka hore ee qabla alwaqti la eedaamayaa in aanu ahayn mid lagaga kaaftoomi karo aadaanka dambe de ahlucilmiga ayaa isku khilaafay awala aadaanka hore waa isku khilaafeen haaniya waxay isku khilaafeen hal yakfi can اlaadaan الthaani aadaanka labaad manaa may nagaga filan yaho ka labaad haddii la iskaba daayo ka warraba markaa ka labaad inaan la dayn jirin ee la eedaami jiray ayaa xadiidka bukhaari raximah الlahu tacaala u deliishanaya qala xadaثna abu nuعaym qala xadaثna shaybاn can yaحyى can abi slmة bn abi kaثيir can abi slmة ibn cabdالرaحman ibn cawf can caaئiشha kana الnabiyu slى الlahu عalيه waslm rasuulku waxa yusali mid tukada rakcatayn laba ragcadood khafiifatayna wuxuu tukan jiray bayna الnidaaءi inta udhaxaysa aadaankiyo wاliqaamة min salaati الصbح ay lisalaati الصbح aadaanka iyo iqaamada loo eedaamayo ee loo aqiimayo waxa weeyaan salaada subax marka waxaa la isweydiin karaa xadiidkan halkeebuu uga daliilyaa in salaada subax loo eedaami jiray marka waagu uu dilaaco kadib in aadaankii iqaamada dhexooda uu tukan jiray rasuulku laba ragcadood ayuunbuu daliilu yihi laakiin aadaanka aadaankaasi goorta uu dhici jiray bacd alfajri buu dhici jiray waaga kadib mise qabla alfajri waaga ka hor dee halka laguma caddayn laakiin wuxuu ishaarayaa bukhaari raximah allahu tacaala waxaa ku soo arooray duruqda xadiidka qaarkood oo ah kaana ida sakata almuadinu qaama farakaca rakcatayni khafiifatayni qabla salaati الصubx bacda an yastabiina alfajru marka waagu uu caddaado kadib marka marka waagu uu baryo inuu aadaankaasi uu dhici jiray ayaa xadiidkana uu tilmaamaya marka riwaayadda kale la eego qala xadaثna cabd لlahi bn yusuf qala akhbarana malik can cabd لlahi bni dinar can cabd لlahi bni cmar ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh waslama qaala wuxuu uhi ina bilaala bilaal yunaadii wuxuu eedaamayaa bileylin habeen fakuluu cuna oo washrabuu caba xataa yunaadiya bnu umi maktuum ilaa uu eedaamayo cabdillaahi bnu umi maktuum ilaa uu eedaamayo marka bilaal mar haddii la yidhi habeen buu eedaamaya oo aadaankiisu suxuurta yaanu idinka celinin ee ka cabdillaahi bnu umi maktuumun marka aada maqashaan joojiya aadaanka cabdillaahi bnu umi maktuum inaanu habeen dhacahayn ee waagu marka uu dilaaco uu dhacayey ayaa xadiidkana uu daliiluyi ta imaam الbukhaarي raximah الlahu taعalى u deliishanayaana waa taa yqtadي anahu yunaadi xiina yaطlacu alfajr yaطlacu اlfajr waagu markuu dilaaco un inuu eedaami jiray baa taasi ay tusinaysaa waayo haddii waaga ka hor isna uu eedaami jiray dee aadaankiisu ka bilaal oo kale ayuunbuu noqon lahaa isaguna mid habeen eedaama ayuunbu waxa weeyaan noqon lahaa ishkaal baa jira markaa xadiidkan ku soo arooraya ishkaalkaasi wuxuu yahay waxaa xadiidkani uu ina tusiyey inuu bilaal ahaa ka eedaamo qabla alfajr ibnu umi maktuumna uu eedaami jiray bacda طuluuci اlfajr markuu waagu dilaaco kadib laakiin waxaa jira riwaayaat cagsiyaaya oo riwa mila riwaayat ibnu khusayma oo kale taasoo odhanaysa ana bna ana ana bna umi maktuum yunaadii bilayli fakuluu washrabuu xataa yuadina bilaal ibnu umi maktuum habeen buu eedaamayaaye iska cuno iska cabba ilaa bilaal uu eedaamayo ida adana camru fainahu dariiru lbasr falaa yaguranakum ida adana bilaalu falaa yacamana axadu axadna yaanu raashin cun marka maxaa laysku waafajinayaa walihada baa caaisha radia allahu canha odhan jirtay ibnu cumar baa khaldamay oo xadiidkaa ibnu cumar ay naqdin jirtay odhan jirtay ibnu cumar baa khaldamay oo isweydaariye ka habeennimada eedaamayaa waa ibnu umi maktuub ka waagu markuu baryo eedaamayaana waa bilaal laakiin ibnu cumar iyadoo wahmiyo kalatoona aan lagu xukumin in axaadiida la iswaafajiye ayaa muhima sida alimaam ibnu khusayma wakayruhu ay isu waafajiyeen oo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen yaxtamil an yakuuna aadaanu kaana nawban bayna bilaal wa bni umi maktuub inay aadaanka kaayeysan jireen oo aadaanka hore iyo ka dambe ay isu weydaaran jireen ayaa waxa weyaan wax dhici kara ah marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar walba kii eedaamayey ayuu sheegay oo markuu bilaal ka hore eedaamayey ina bilaala yunaadi bileyl buu yihi markii ibna umi maktuum uu eedaamayeyna wuxuu yihi ina ibna umi maktuum yunaadi bileyl nacam oo inaan ka habeennimada eedaamaya aadaankiisa aan suxuurta lagu joojinahayn buu sheegay rasuulku ama bilaal ha noqdo ama ibna umi maktuum ha noqdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen nawba inay jirtay taasi daliil bay u baahantay inay isu weydaaran jireen laakiin waxa weeyaan waxaa la odhan karaa macanaa laba wakti oo kala duwan oo muddana bilaal baa aadaanka hore lahaa muddana ibnu umi maktuum ayaa waxa weeyaan lahaa calaa kulli xaal saas ayaa riwaayaadkaasi la ysu waafajinayaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen ahlulcilmiga bilaal aadaankan hore dee fi leyl uu eedaamaya maba ahayn aadaan dee alfaadii makhsuuska ahayd leh wuxuu ahaa un aadaankaasi yunaadidaasi macnaa wax iska daakiraad oo kalaa waxay daakiraadda ku tilmaamaan oo inuu dhawaaqi jiray uunoo kelimaad dikriya ama baraarujina waxa weeyaan uu ku hadli jiray taasina waa qowl waxa weeyaan daciifa waxyaabaha dacfigiisa tusinayana waxaa ka mid ah iyadoo sariixa ayay soo aroortay inuu eedaamo oo alaadaanna haddii la idhaha dee aadaanka sharciga ahbaa lagu xambaaraya ee alfaada gaarkaa laha ilaa la helaya daliil tusinaya in wax kale looga jeedo ta labaad siduu iltibaasku u dhacay meegaa iskuba khaldami lahaaba aadaanka bilaal iyo ka ibn ummi maktuub haddaanu alfaadii aadaanka ah aadaanka ee makhsuuska ee gaarka ahayd aanu bilaal ku dhawaaqi jirin iskumabay khaldameenba oo inuu rasuulku dha ina bilaal yunaadii bileylin ina bilaala yunaadii bileylin fakul washrabu xataa yunaadiya ibnu ummi maktuub dee waxaa keenay waxay tahy inay labaduba eedaamayaan marka haddii ay kala duwanaan lahaayeen iskuma aanay khaldameenba oo iltibaas mabu dhaceenba baabu laadaani aadaankiibuu baabay qabla alfajri la eedaamo oo tartiibtu waxay keensanaysay in aadaanka waaga ka horeeya lasoo horeysiiyo ka dambeeyana la dambaysiiyo laakiin bukhaari wuxuu soo horeysiiyey alaadaan bacda alfajri buu soo horeysiiyey waayo dee asalku fi sharci waa maxay waa inaan la eedaamin soo maaha ilaa waktigu uu soo galo marka kii asalka ahaa ayuu soo horeysiiyey alimaam albukhaari raximah llahu tacaala kadibna wuxuu caddeeyey in la eedaami karo qabla alfajrina waagu intaanu beryin ka horna qala xadaثna axmed ibn yunus qala xadaثna زuhayr qala xadaثna sulayman الtaymi can abi cuثman الnahdi can cabdillahi bni mascuudi can الnabiyi salى اllahu عalayh waslama qaala wuxu uhi laa ymnacana yaanu udiidin axadakum midkiin aw axada minkum waashakun min araawiya ama axad idinka idinka mida aadaanu bilaalin bilaal aadaankiisu yaanu udiidin min saxuurihi suxuurtiisa waxa uu ku suxuuranayo fainahu yuadinu maxaa yeelay wuxuu eedaamaa aw yunaadi ama wuxuu dhawaaqaa bileylin wakti habeena weli waagu aanu baryin liyarjica qaa'imakum suu u celiyo kiina taagan oo waxa weeyaan rajaca laazimna way noqotaa mutacadina waxa weya waa noqotaa falaa tarjicuuhuna ila alkufaar ha u celinina weeyaan macnaheedu suu u celiyo kiina taagan ee salaatuleyl u taagan oo bimacnaa u ogaado inuu soo dhowaaday waagi oo u witriyeysto oo salaadiisa uu soo gebagabeeyo waliyunabiha iyo si uu u baraarujiyo naa'imakum kiina hurda oo ka hurdaana si uu u tooso oo dee salaaddii subax uu ugu diyaar garoobo oo tahaaro qaato walaysa ma ahaanin aadaankaa bilaal an yaquula alfajru mid dhacaya xiina yaquulu alfajru marka waagu uu yidhaahdo aw isubx marka qaaladani waa wa waa qowlkii xikaayatulficilka looga jeeday wa qaala biasaabicihi farihiisii buu ku yidhi sidaa warafacahaa ilaa fowq kor ayaa waxa weeyaan uu qaaday wata'طa'a ilaa asfal hoos baanu u dejiyey xataa yaquula haakada ma aha waxa weeyaan aadaanka lagu tukanayaa kaa waagu inuu sidaa yidhaahdo xataa yaquula haakada ilaa waagu sidaa uu yidhaahdo oo bimacnaa waaga sidaa u dharane u taagan sida dabada yeyga oo kale ma aha ka suxuurta lagu joojinayo salaad subax lagu tukanayo ka salaad subax lagu tukanayo suxuurtana lagu joojinaya waa ka sidaa yidhaahda almuctarid fi lufuq sidaa u gudbana saa u kala baxa maanaa waqooyi iyo koonfur saa u kala baxa wa qaala zuhayru zuhayr ba wuxu uhi waa zuhayr ibnu mucaawiye bisabaabatayhi buu ku yidhi labadiisii murdiso ixdaahumaa midkood fowqa lukhraa intuu dhigay ta kale dusheeda uma dabeetana maddahumaa waa fidiyey can yamiinihi wa shimaalihi midig iyo bidixi buu fidiyey wuxuu uhi waagu inuu sidaa yidhaahdo weeyaan ujeeddadu ka lagu tukanayo ee lagu suxuuranaya qaala xadaثana isxaaq waa isxaaq ibnu rahawiya sida saxiixa oo isxaaq ibnu mansuurna ma aha nacam mana aha waxa weeyaan isxaaq ibnu nasrna maaha waayo iyagu ma yidhaahdaan akhbaranaa oo akhbaranaada waxaa isticmaala isxaaq ibnu rahaweya qaala akhbaranaa abu usama qaala cubayd ullaahi qaala wuxuu yidhi abu usama cubayd ullaahi baa xadaanaa noo waramay oo can ilqaasim ibni muxamed nooga waramay can caaisha wa can naafic can ibni cumar ana rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama qaala wuxuu yihi xa وxadaثnii yusf ibn ciisى almarwزي qala xadaثna الfضل qala xadaثna cubayd الlahi بn cmr اcmri عan الqاsim ibn mحamed ibn abi bakr الصديq عan caaئiشha عan النabiyi slى الlahu عalيه waslم anahu qaal ina bilaalا bilaal yuؤdinu bileyli habeennima ayuu eedaamayaa fakuluu cuna wاshrabuu caba xatىa yuؤdina ilaa uu eedaamo ibn umi maktuum marka aadaankan waagu intaanu beryin ka hor la eedaamayo mashruuc ma yahay mise mashruuc ma aha inuu mashruuc yahay bay ku tegeen jamaahiir اlculamaa iyagoo daliishaday waxa weeyaan axaadiian culimada markaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen maya ee mashruucba ma aha waayo muxuu ahaa dee mar waa kuwaa yidhi kelimaad aan aadaan ahayn oo ku dhadhawaaqo ayuun bay ahaayeen oo bilaal laftiisu waxa weeyaan aadaan lama iman jirin qabla alfajir nacam kelimaad dikriga oo ku dhawaaqa ayuun bay ahayd taasi inay marduud tahay ayaynu tilmaanay laba wejina marduud ay ka tahay oo aanay sax ahayn qaarna waxay yidhaahdeen me salaada subax ayuun bay eedaami jireen u eedaami jireen labaduba laakiin waxa weeyaan rubama waxaa laga yaabaa in uu khaldamo oo manaa aadaankii uu rido qabla waqtihi hada غayru صaxiix in arrintani arrin mustamira ahayd yuؤdin biاleyl oo rasuulkuna alayه الsalatu salaam weliba uu ku ogo o aanu u diidin ayuu xadiidku waxa weeyaan uu tusinaya marka aadaanka qabla اlfajri waa mashruuc saas ayaana axaadiiu tilmaantay aadaankaa markaa ma lagaga kaaftoomi karaa ka kale ma la iskaba dayn karaa ka dambe aimada qaarkood baa saa ku tegay imaam malik iyo shaafici iyo wakayruhum waxaana taasi ay ku xidhan tahay aimana waa diideen sida ibnu khuseyme iyo ibnmundir iyo طaa'ifa min ahli اxadiid iyo xataa bacdu shaaficiya waxaana yidhaahdeen xadiidka kuma soo aroorin wax tusinaya in aadaan ka hore ka dambe lagaga kaaftoomi karo haddii waxa weeyaan la idhaahdo xadiiulbaabna xadiidkan ibnu mascuud laguma sheegin aadaan kale kii horun baa lagu sheegay soo maarkis fainahu yuؤdin aw yunaadi bileyl liyarjica qaa'imakum waliyunabiha naa'imakum nacam laakiin sheegislaantaasi tusin maysa inaanu jirin maadaama axaadiid kale ay ku dhawaaqday inuu jiray aadaan kale oo aadaanka ka dambeeyey marka sheegislaantaan xadiidkan lagu sheegina laga aamusay looma deliishan karo inaan la eedaamin mar dambe oo xadiid ibnu cumar iyo xadiidu caaisha labadaba de waxaa ku soo aroortay inuu bilaalle habeenkii eedaami jiray qabla alfajr ibnu ummi maktuumna uu eedaami jiray bacda alfajri uu eedaami jiray xadiid marka waxaa jira ahlucilmiga qaarkood ay soo arooriyaan abu daawuud uu warinayo oo inuu eedaamay bilaal qabla alfajr intaanu waagu aanu beryin ka hor deetana rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka dalbay inuu aqiimo oo rasuulku uu diiday oo u yihi ha aqiimin ilaa waagu uu beryayo xadiidkaasoo kale ayaa ku cad inaan aadaankaa hore aadaan ka dambeeye aan la eedaamin lakin fii sanadihi ضacfun siduu leeyahay xaafid ibnu xajar raximah اllahu taعaalى ama waxa weeyaan alfaadan ay xanafiyada qaarkood sheegeen ay yidhaahdeen alfaadan aadaan ahayn buu ku dhawaaqi jiro qaarkood ay u deliishadeen waxaanay daakiraadda ku tilmaamaan taasi iyaduna inaanay jirin baynu tilmaanay inay bidco tahay baanay aimadu sheegeen qaala alxaafid ibnu xajar lakin aladii yasnacuhu الnaasu اlyowma muxdatثu qaطcan waxa dadku maanta ay sameeyaan oo ah waxaa daakiraadda lagu tilmaamo waa inay dhadhawaaqaan salaada subax ka hor intay aadaankii iska daayeen mar ay qur-aan akhriyaan mar ay dikriyaan mar ay dadka la hadlaan waa muxdathun qaطcan waa shay diinta lagu soo daray si go-an ibnuljawzi isaguna kitaabkiisa waxa weeyaan talbiisu ibliis ayaa uu ku tilmaamay inay arrintaasi tahay bidca waxa weeyaan muxdatha aimo kaloo markaa badan oo sheegtay arrintaasi inay bidco tahayna waa jiraan oo wax daakiraad la yidhaahdaa ma jirin waktigii rasuulka iyo waktigii saxaabada toona ee aadaankaa qabla alfajr la eedaamayo iyo kaa bacda alfajri la eedaamayo ayaa jiray marka aadaankii inta meesha laga saaray ayaa lagu bedelay waxa weeyaan daakiraadda waxaasi ay ku tilmaameen axaadiian masaaisha marka aynu ka faa'idaysanayno waxaa ka mida ujeeddada aadaanka hore laga leeyahy aadaan salaada subax loo eedaamaya maba ahaba ka hore oo dadka loo sheegayo waktigeeda inuu soo galo ila waktigeeda maba soo gelin be ujeeddada laga leeya waa liyarjica qaa'imakum kii tukanayey suu u witriyaysto salaadiisa oo u soo gebagabeey waagu inuu dhowya u ogaado kii hurdana suu u tooso oo uu isaga diyaar garoobo ee ma aha si uu u tukado salaadii subax si uu u tooso waxa wayaan uu isaga diyaar garoobo waxaa markaa la isweydiin karaa maxay salaada subax ula gaar noqotay aadaan waktigeedu intaanu soo gelin la eedaamo sababtu waxay ta dee salaada fii awal waktiga in la tukado ayaa afdala oo shareecadu dadka ay jeclaysiisa had yee jeeraala dee salaada subax hurda ayay ku xigtaa markaa si hurdadaasi aanay awal waktigii dadka aanay u dhaafin ayaa iyadoo waktigiiba aanuu soo gelin ayaa dadkii lasii toosinaya si ay u diyaar garoobaan oo awal waktiha waxa weeyaan ay u tukadaan asalaatu khayru min annowm ma aadaanka hore ayay ku jirtaa mise ka dambe ayay ku jirtaa insha allahu tacaala masaladaasiba axaadiidta soo socota qaarkood marka aynu marayno ayaynu sheegi doonaa qaala baabu kan bayna alaadaan imisa udhaxaysa aadaanka iyo waliqaama iyo wamanka yantadiru sugaya aliqaamata buu u baab yahay qaala xadaثana isxaaq alwasiطi qaala xadaثana khaalid can اljurayri can ibni burayda can cabdillahi bni mugafl almuzani ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyh waslama qaala wuxuu uhi bayna kuli aadaanayni laba aadaan oo kasta dhexdooda salaatun ba ahaatay alaaan saddex jeer buu yihi liman shaaa markaa saddex jeer buu yidhi bayna kulli aadaanayni salaa mar afraadkii buu yihi liman shaaa sida riwaayaadka qaarkood sariix ku ah qofka doona marka labada aadaan horta maxaa looga jeedaa culamada qaarkood daahirka ayay ku xambaareen oo aadaankii aadaanka ahaa bay ku tilmaameen marka salaadaasi maxay noqonaysaa salaaddii faralka ahayd maaha hadday salaadda faralka haddii loo jeedo liman shaaa lama yidhaahdeen ee waxaa loo jeedaa salaad sunna ah ayaa laba aadaan oo kasta u dhaxaysa oo la mid maaha waxa weeyaan aadaanku iqaamada oo marka la aqiimo salaad sunna lama geli karo laakiin aadaanku isagu la mid maaha oo iyadoo la eedaamay ayaa salaad sunna oo dee faralkii ka horeysa la tukan karaa weeyaan macnuhu ahlucilmiga qaarkoodna waxay dha aadaanaynka waxaa looga jeedaa alaadaan waliqaama oo labaduba dee waa aadaan oo labadaba iclaam baa ku jira oo midna dadka dibadda joogaa la ogeysiinaya waktigii salaaddu inuu soo galay midna dadka masaajida ku jiraa la ogeysiinaya salaaddii in loo kacay labaduba markaa aadaan waa yihiin oo xataa min baabi takliib maahee labaduba magaca waa leeyihin oo aadaankana aadaan waa la idhaha iqaamadana aadaan waa la idhaha lafteeda oo labaduba dee waa iclaam weeyi marka mar kastoo la eedaamo aadaankiiyo iqaamada inta u dhaxaysa salaad sunnaa in la tukan karo ayaa xadiidku markaa uu daliil u yahay oo macnaheeduna uu yahay inaan aadaankiiyo iqaamadu aan isku xidhiidhsanayn bimacnaa wakti loo dhaxaysiin karo inta loo dhaxaysiin karana daliil xadiday ma jiro amaa xadiidka jaabir ee odhanaya rasuulku bilaal wuxuu kuhi ijcal bayna aadaanika wa iqaamatika qadra ma yafruq alaakilu min aklihi washaribu min shurbihi wاlmuctasiru ida dakhala liqadaa'i xaajatih oo tirmidi iyo xaakim iyo ay wariyeen waa xadiid daciifa shawaahid waahiyana waa leeyihi markaa ma sugnaan xadiidkaasi in loo dhexaysiinayo intaa qofku cuntada uu ku dhamaysan karo ama sharaabka ama qofka la casirayaa suuliga marka uu galo macnaa inta uu kaga soo bixi karo marka taqdiirka noocaasi ma aanu ansixin in markaa loo dhexaysiin karo salaada aadaanka iyo iqaamada taطawuc iyo sunne ahlucilmigu waa isku waafaqeen marka laga tago salaada maqrib iyadaa isku khilaafeen bal xadiidkan soo socda iyadana uu ka hadlayo in salaada maqrib aadaankeeda iyo iqaamadeeda sunno loo dhexaysiin karo qala xadaثna mحamed بن baشhاr qala xadaثna gundar mحamed بن jacfar qala xadaثna shucbة qala samictu cmr بن عاmر الأنصاaري عن أنس بن mالك الأنصاaري عن أنس بن mالك qاl الأنصاaرية نعم qاla kاna المؤذن مؤذiنku wuxuu ahaa إidا أdنa markuu eedaamo qaama waxaa kici jiray naaس dad min أصحاabi النaبiyi slى الlahu عalيه wasaلم صaxaabada rasuulka ka mida weliba saxaabada weynay ahaayeen ayaa riwaayaadka qaarkood ay caddeeyeen yanaa qaama kibaaru asxaabi rasuuli lah riwaayadda nisaay saxaabada rasuulka kuwa u waaweyn baa kici jiray yabtadiruuna iyagoo u kala dheeraynaya u degdegaaya asawaariya tiirarka masaajidka waa si ay sutro uga dhigtaan oo ay saxaabadu bilaa sutra bay tukan jirin xataa yakruja الnabiyu salى اllahu عalayh wasalam ilaa rasuulku uu soo baxo wahum xaalum iyaguna kadalika xaaladda ay ku sugan yihiinoo yusaluuna ay tukanayeen alrakcateyni labada ragcadood qabla maqrib ka horeeya walam yakun ma ahayn bayna alaadaani aadaanka iyo waliqaamati iqaamada dhexdooda shay-un waxba wax la sheegaa uma dhexayn qaala cuثmaan ibnu jabala wa abu daawuud can shucba lam yakun baynahumaa ilaa qaliil nacam marka xadiidkan waxaa bukhaari u daliishanaya aadaanka iyo iqaamada salaada maqrib lafteedana inuu wakti u dhaxeeyo waa kuwa saxaabada waxa weeyaan tukan jiray walihaada riwaayadda soo aroortay ee xadiidkaa hore bayna kuli aadaaneyni salaatu ila almagriba riwaayada odhanaysa ayaa jirta riwaayaddaasi marka waa riwaayatun daciifa bal waxa weeyaan xayaan ibnu cubayd illah ayaa sanadkeeda ku jira oo culimada qaarkood ay xukumeen inuu yahay macnaa kadaab weliba wuxuu khilaafay raggii xufaadda ahaa ee ka mid ahaa cabdالlahi بن burayda ardaydiisa oo uu ku khilaafay fi اlisnaadi wاlmatn marka waa munkara ziyaada odhanaysa ila اmagriba aadaan iyo iqaamo kasta dhexooda waa la tukan karaa maqribka mooyaane ma ansixin ziyaadadaas xadiidkan ayaana u daliila maqribku inuu la mid yahay salaadaha kale inuu la mid yahay waana sida waxa weeyaan ay ku tageen jamaahiir اculama qolooyinka yidhi markaa maqribku la mid ma aha oo isaga lama sunaysan karo waxay markaa xujaysteen riwaayaddan odhanaysa walam yakun bayna alaadaani waliqaamati shay waxba uma dhexayn calaa daahirihaa bay ku xambaareen waayo maxay ahayd salaadan ay tukanayeen waxay leeyihin dee aadaanka marka la bilaabay tukanayeen ayay gelayeen salaaddaa dabeetana aadaanku markuu dhammaadana waa dhamaynayeen deg deg badana aadaanka markuu afka saaro ee caddaato qoraxdii inuu dhacdo waktigii nahyiga laga baxay ayay bilaabi jireen kadibna aadaanku markuu dhammaadana waa la dhamayn jireenoo aadaankana markiiba dee iqaamada ayaa ku xigtay saas ay yidhaahdeen wa hada hayru saxiix oo taasi waxay u baahan tahay daliil bay u baahan tahay inay sidaas saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim ay yeeli jireen ina tusiya bal xadiidku waxa uu tusinayaa labada ragcadood salaada maqrib ka horeeya aadaankiiyo iqaamada udhexeeya inay yihiin sunne laakiin waa sunna aan raatiba ahayn oo tukasho la-aanta rasuulku aanu tukan jirin aanu joogtayn jirini daliilumaha inaana sharci ahayn ila saxaabada tukanaya waa kan arkee ku daayey waxay daliil u tahay un in waxa weeyaan aanay raatiba ahayn oo salaad salaada sun faralkaa ku xidhan oo oo ka horeyso la joogtaynaya inaanay ahayn khulafadu markaa inaanay tukan jirin ayaa soo aroortay laakiin sanad inqiaac uu ku jiro ibraahim ibnu yaziid nakaci ayaa warinayay bal asaniid mutasila ayuu ku sheegay maxamed ibnu nasr marwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri salaa oo khulafada iyo saxaabada iyo taabiciintu intuba inay tukan jireen tilmaamaysa marka labada ragcadood ee ka horeeya salaada maqrib waa sunne waana la tukan karaa salaada maqribna salaadaha kale ayay la mid tahay waxaanay taasi daliil u tahay qowlka odhanaya waktigeedu waa muwasac waa ballaadhan yahay mudayiq waktigeedu maaha adilo kaloo tusinaysa waktiga maqribku inuu yahay muwasac eanu mudayiq ahayna hore ayaynu usoo sheegnay wallahu aclam waaxkam bilahi towfiiq sala allahu calaa nabiyina maxamed